Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo waa axad saddexda bisha saddexaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban maanta barnaamijka qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah nin gabay ka tiriyey faa'iidada idaha iyo weliba awrta waxaad sidoo kale maqli doontaan sheekada lama huraan waxaad dhagaysan doontaan iyaduna gabyaa gabayo kala duwan ka tiriyey xaaladda soomaaliya iyo weliba ummadda soomaaliyeed sida ay xilligani yihiin waraysi ku saabsan sida beeralaydu ay u samaysan karaan biyo kayd ah si xilliga abaaraha ama webigu uu biyo yareeyo ay uga gaashaantaan in dalagyadu ay ka baaba'aan qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda ergo oo kasoo jawaabay su-aashii ku saabsanayd qaadka waxaan kaloo maanta idiin hayaa dhegayste su-aal ku saabsan jacaylka idin weydiin doona balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo weliba leyla cabdi maxamed
magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arrimaha barakacayaasha ku nool deegaanada galmudug waxaa jira qoysas hor leh oo soo gaaray qaybo ka mid ah gobolada galgaduud iyo mudug nuur cilmi cabdulle oo ah gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in dadka barakacay ee ku nool deegaanada galmudug aysan helin xuquuqaha ay leeyihiin isagoo arrintaa ka warramayana waxa uu yidhi walaal rajadu waxay tahay dadka barakacyaalka waxaa loogu talagalay in la siiyo dhulal si macnaha loo helo cid wax haysata ama wax bixinaysa oo u dhista marka dhulalkii waa la helayaa ka galmudug ahaan hadda waxaa jira dhul loogu talagalay caasimadda ku yaala in dadka barakacyaalka la geeyo kuwa cusub iyo kuwa horey u joogay waxaa kamid a kuwa oo xaruma danta guud kamid ah sida maxaanku idhahday sida meelo hore oo ciidamadu ay deganaayeen ama dowladdii dhexe kuwo degan dadkiina haddaan meel la geeyo loo diyaarin ma la fari karo marka waxa rajada waxay tahay haddii dowrkan siyaasadda uu fadhiisto heer qaran in la helo xuquuqdii dadkaas ay lahaayeen oo qolo kasta oo state kastaoo u diyaariya dhul dadka barakacayaalka ah in macnaha laga saaciido in loo dhiso oo oo macnaha lagala qayb qaato xitaa in loo sharciyey in ka badan saddex boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku barakacay dagaallo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya sida ay sheegtay hay-adda n r c oo ka shaqaysa arrimaha bini-aadamnimada meelaha ugu daran ee ay dagaaladu ka dhaceen oo qoysaskan ay ka barakaceen ayaa ah gobolka shabeellaha hoose oo weli ay ka jirto saameynta dagaalada n r c ayaa sheegtay in dadkan ay ku biireen xeryo ay ku nool yihiin qoysas barakacay oo ku yaala gudaha dalka kuwaasoo u nugul in laga saaro halka ay degan yihiin meelaha ay degan yihiin oo hooyxumo ay ku hayso waxaa ka dilaacay xanuunno ay malaariyada ka mid tahay iyo carruurta oo nafaqadarro ay hayso hay-adda ayaa sheegtay in dadkan ay ku hanti beeleen dagaalada sidaas darteedna ay dhinacyada dagaalamaya ugu yeertay inay tixgeliyaan nolosha dadka aan hubaysnayn balse dhibaatadu soo gaarayso in ka badan laba milyan iyo lix boqol oo soomaali ah ayaa u baahan gargaar kuwaas oo ay saameeyeen dagaallo abaaro iyo daadad ka dhacay deegaanadooda warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale waxaad dib kaga daalacan kartaan mareegta aan ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana waxaan dib idinkugu celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo foosiye cumar
waa tahay dhegaystayaal aad ayay u mahadsan tahay leylaho inoo akhrinaysay warka waxaad nagala socotaan idaacadda ergo idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g sida caadiga ahba barnaamijka waxaynu ku bilownaa mid ka mid ah heesaha ay qaadaan fanaaniinta soomaaliyeed toddobaadkan waxaan idiin hayaa hees ay ku luuqeynayso fanaanadii allaha u naxariistay khadiijo cabdulaahi dalays waana hees maay ah oo aada u qurux badan dhegaysi wacan
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waatahay dhegaystayaal intaa haynoo joogto heesta koowaad ee barnaamijka maanta sida aad qodobadaba ku maqlayseen mursal siciid cali waraabe oo ah macallin mu'alif qoraa ku nool gobolka sanaag ayaa toddobaadkan barnaamijka marti ku ah wuxuu wax ka qoray dhaqanka suugaantiisa waxa uu ka tiriyay haweenka dhallinyarada iyo weliba deegaanka maxamed saalax wariyaha rediyo ergo ayaa waraystay mursal islamarkaana waxa uu ka waramayaa buug uu ku qoray suugaan kala duwan oo magaciisa la yidhaahdo maax dhaqan marka hore ereyga maax dhaqan ayuu weydiiyey micnihiisa bal inuu noo sheego sideedaba maax waa la yaqaanaa waa biyaha saafiga ah oo ceelka ku jira dhaqanna waa dhaqankeeni buugga markaa waxay maax dhaqan marka la yidhahdo waa dhaqankeeni oo saafiya oo aan wax sideedaba aniga suugaantayda inta badan uma adeegsado muxuu ahaa lahjado maata sida ingilishka iyo carabiga iyo macnaha dakhiilka ah marka waxa weyaan buuggu macnihii magacuu wuxuu wataa waa buug kalaa jira oo mulaax dhaqan la yidhahdo isna oo dhowaan soo baxaya maax iyo mulaaxna markaa waa la garan karaa waa saafi waa dhaqankii oo saafi aan waxba ku dheehnayn macni maxaa dhaliyey ustaadii inaad buugan qorto
runtii dee waxaa dhaliyey inaan suugaanta iyo dhaqanka buuggan ku ururiyo waxaa dhaliyey markaan ar- aragnay aan sidaba aan arkay in afkii soomaaliga ay maaragtay si uu sii inqiraadayo ama sii baaba'ayo dhallinyaradina runtii ay maaragtay ka tegayso dhaqankii iyo afkii soomaaligii iyo ayna samaysanayaan lahjado iyaga u gaaro iyagu isku afkartaan lagama maarmaan weeye dhallinyarada in lagu daba qabto dhaqanka iyo afka maaragtay sidaa darteed baan buugga u qornay marka si guud buuggu ee, muxuu ka kooban yahay intee cutub sideedaba wuxuu ka kooban yahay saddex iyo lixdan maanso oo suugaana oo maansooyinkana een, ereyada la qabanayo oo maaragtay macnufridaad loo samaynayo ama loo samaynayo muxuu ahaa een, macne loo samaynayo een, wuu ka kooban yahay oo dhammaan maaragtay kulansanaya wax kasta oo dhaqan iyo baahi iyo suugaan ah waayahay ee, bal aan ee, ku bilowno ee, qeyb gaara oo badanaa aan la dhihi karo inta soomaalidu aan ee, wax hore uga hadlay jirin oo aad ka hadashay baa jiro oo aad kusoo qaato oo idaha la dhaho bal marka hore ee, aan dhegeystayaasha u sharaxno idu maxaye iduhu waa meysi ka mid a meysiyada ay soomaalidu dhaqato waana ariga qeyb ka mid ah Een, ariga ayaa sideedaba de wuxuu u kala baxaa riyo iyo ido ama dhulna waxaa la yihahdaa ari cad iyo iyo iyo iyo ido Een, ama laxo iyo riyo marka waa meysi ka mid a meysiyada ay soomaalidu dhaqato waana meysi runtii dhaqaalaha soomaaliya aad ugu tiirsan yahay aadna maaragtay eh, sharaf badan ugu leh soomaalida dhexdeeda suugaanyahanadii soomaalidana haddii dib iyo hore loo raacay aanay ka hadal sababto ah waxa weeye riyaha waa laga gebiyey oo waa la ammaanay oo geel waa laga gebiyey oo waa la ammaanay oo farda waa laga gebiyey oo waa la ammaanay oo mataqaana dabeeraha xataa waa la ammaanay oo- laakiin suugaanta soomaalida idaha hal suugaan ah oo lagu ammaanay ma jirto waa taas hadisay miya taasaa markaa waxay ii muuqatay in idaha la dulmiyey idaha la dulmiyey waayahay ee, idu marka xagge ku dhaqmaan ma wax gaaraa jiro oo adiga iyo idaha idinka dhexeeya wax gaara naga dhexeeya oo gobolka sanaag oo kale siiba dhulka xadeedka la yidhaahdo oo degmada xingalool ku eh, mataqaanaa hareeraysan waa meel iduhu aad iyo aada ugu dhaqmaan Een, runtiina een, waxaad aragtaa idaha soomaalida dhaqan ahaan markaad ninka u soo hoyatid haddii uu ri kuu qalo iyo hadduu lax kuu qalo way kala bedelay hadduu ri kuu qalo ninkaasi kuma sharfin baa la ohan jiray Mhm.
oo waad maqli jirtay iyagoo yidhaahda een, caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsaday ceesaan nin loogaa war male ceebna wow halis oo haddii nin aa u timaadid oo uu maaragtay een, ceesaan ku siiyo iyo hadduu sabeen ku siiyo way kala duwanayd een, hebel baan usoo hoyanay oo ribuu noo qalay waxay ahayd xoogaa dhaliil bay ahayd een, qalliinka iyagaa ku dooroona bixinta iyagaa ku dooroona soomaalidu xataa mahmahay leedahay oo geel laxa kor idaana ka soo rogay bay yidhahdaan marka iduhu waxaa la yidhahdaa waa meysiga ugu sharafta badan meysiyada ay soomaalidu dhaqato waana saan anugu aaminsanahay xataa inay geela ka sarreeyaan ha gabaygaaga saa ku xoogsaysid waxaa ku jirtaa ee, inaad i- geela tiri waa waa ka fiican Way ka fiican yihiin.
bal maa halkaa sharax dee soomaalidaaba tidhi geel laxa kor idaana ka soo rogay oo oo ula jeedaan oo ula jeedaan geelu xoolaha waa u sarreeyaa sarrayntiisiisa laakiin idaa muxuu ahaa een, ka soo rogay oo idihii baa ka fiicnaaday tusaalayaal ma ku dari kartaa waa lagu dari karaa een, soomaalidu dee mahmahaheeda ayaa la aadaa iyo dhaqankeeda iyo suugaanteeda la aadaa marka wax laga hadlayo waxa la yidhi een, waad aragtay een, een, gabdhaa loo soo hoyday oo dad odayaal iyo ama sha- dad helo sharafa ayaa gabdho usoo hoyday oo reerka aan ragla joogin gabdhihii markii ay arigii dhex mareen way waayeen wax ri ka buur ri ri bay arkeen ugu buuran ridii bay qaleen way soleen wayna la raageen markii ay markaa u cabanayeen oo riyihii hilibkooda u keenay waxay leedeen hilibka aan idin wadnaa waa riyo oo idala-aan baa leh waanu sollay oo biyaan biyo la-aan baa leh waanu idinka raagnay oo rag la-aan baa leh marka waxay ka cabanayeen in ridaa lagu yare ee ceebeeyo marka iduhu waxaad ka soo qaadaa haddeer soomaalida dekadaha soomaalida haddaad eegtid een, inta badan waxaa ka dhoofaya waa ido marka hal milyan oo neef la- la- la dhoofiyo sagaal boqol oo kun ugu yaraan waa ido dhaqaalaha wadanka idaha soo geliya maxay dhismaha iyagaa la- lagu sameeyaa iyagaa deynka lagu qaataa marka iduhu runtii een, waa soomaalida waxay tidhahdaa geel jeeni kama go-o oo geela lama sarrifo geela lama sarrifi karo laakiin idaha iyaga waa la sarrifi karaa waa la iibin karaa waa la qali karaa sidaasay markaa kagaba dooroon yihiin baad moodaa waxaa jira ee, tuduc ku jira gabaygaaga oo tilmaamaya xataa xilliyada diraacaha oo kale in idu ay geela kaga roon yihiin kaas muxuu sheegay wuxuu sheegayaa xilligu markuu bane noqdo oo diraac noqdo geelu maba gudlado iduhuse banaha Riyuhuna iyo dubka ka mudhaya.
riyuhana dubka ka mudhaya iduhuna waxay u mataqaanaa een, een, way waxay u adkaysan badan yihiin dhaxanta sidaa darteed idihii oo maaragtay een, xoolihii kale oo dhaxmaysanba iyaga mataqaana ama laga loogtaa ama maaragtay wax laga manfaacsadaa waayahay haddii aad gabayga kusoo dhawaato idaakasi adoo weliba ku luqaynay
hadba gabaygu dookbu mara laga durduurtaaye isaga dariiq ku furiyo dhula duqaysaaye isaga dalool ku furiyo dhula duqaysaaye dariiq laga arooriyo juhuudow ka bixiyaaye ninkii gabay daliilkii yaqaan baa ku dowdabaye daayimkii ilaah maalintuu dunida noomay darajo iyo khayr maalintuu nagu dabaal siiyey cirka soo daroorsho dhulkana doo ka soo bixiyey risqi soo durdura maalintuu dibinta noo saaray maysiga dareeriyo gammaan sabadka noo doodan ninba ku damcaabuu waqii duraya maanaye anna daylo iyo saalimaan doorkan qayibaye daruuraha cirkiyo waa hilaacdaadka soo rogaye waa daahir iyo shaygob iyo dahabka reer suure waa daawaan ka fogayn diidda baahidaye dunta iyo xariir weeye iyo dheeman dawliyaye dacartiyo suntaba waa dishaagaas ku daashadaye caruurtoo intuu duray ku dhacay daaf la wada jiifa gooryaan diloodoo dhammaan diifi wada hayso badhi bay durduurtaan markaba waa durduriyaane gudcurdamaado boholihiyo didibka jiidhaya hadduu halaqdayaysani micida dhoosha kugu daabo degdeg baa wax loo quusiyaa uuska daraygaye dadadii ku haysiyo xumadii raacday daacadaye iyadaa u daroon hantida daa'imkeen magane wadeeqilaaxa iyadaa dixata turaaye marti daalka muuqdo habeen soo dultimi reerka oo gaaja dulugleynayo dool ku jiray maalmo oo dayfka ku yimi cunnadan dab loo shidinin oo ay abaar daran jirtuu dumayo reerkeennu dambariyo karuudh lagama helo dayrcadkii dhalaye daandheerta lama soo godlado dayra dhaafyadaye intay ganaafka kugu duugtobay dibisu laabtaye way dubaaxisaa bawdad iyo seeda daabaniye doobi looma qaato banaha debex ma maalane iyadaad u debexdaa martida dariibka siisaye xeedhadii daboollayd hilbaa daafta marisaye dufanka iyo fiixeeda badan waa dudubisaye iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane wadeeqilaaxa iyadaa dixata tuuraaye rida buqulka doogiilahoo dhiisha laga duugo oo dumarku hanti luloosuba ka sii daayo oo ciirtu daafaha sidii daadu mulacyayso oo sogobka dooxdo orgiga ka dubanayso markii ay diraacuhu dhacay damag tiraahdaye intii ay dib jabiso marqudha ay dug soo hogato dubku ay ka hodhay naxdini kugu dilaacdaye dayliyo dhasheeduna ma oga daamada dhacaye ganka iyo dufkeeday markaba daah ka dhigataye iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magan wadeeqilaaxa iyadaa dixata tuuraaye ninkii maal damcayo laxiyayda u dameyso maxay idiindoysa waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa mursal siciid cali waraabe oo u waramayey wariyaha reediyow ergo maxamed saalax welina erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrband dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka madadaalada waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waxaad noo reebi kartaa fariin cod ah iyo weliba mid qoraal ah marka aad duubayso codka een, waxaad ka fogaataa meelaha buuqa leh een, ama dabaysha si codkaaga uu u noqdo mid nadiif ah oo hadhow barnaamijka aad ka qayb qaadanayso marka lagu soo daynayo dadku ay wada dhagaysan karaan Een, waxaad ka qayb qaadan kartaa barnaamijyada kale ka baxa idaacadda ergo sida barnaamijka dalondool oo aynu uga hadalno arrimaha taariibka een, barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno arrimaha beeraha iyo horumarintooda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij ay su-aalo caafimaad ku weydiiyaan dhegaystayaasha oo su-aal caafimaad aada ku weydiin kartid dhakhaatiir kala duwan barnaamijka codka dhegaystaha iyo idaacadaha kaleba waxaad sidoo kale ka warbixin kartaa xaaladda deegaankaaga sida ay tahay midda caafimaad midda waxbarasho midda biyaha midda horumarka beeraha wax kasta oo markaasi deegaankaada ka jira waaad ka hadli kartaa haweenku waxay ka hadli karaan waxyaabo kala duwan ama su-aale ay kasoo weydiin karaan caafimaadka caruurta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka hooyada uurka leh waxyaabo kala duwan baad weydiin kartaan dhakhaatiirta barnaamijyada kalena aada uga qayb qaadan kartaan mahadsanidin
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay iminkana ha aan idiin soo qabto sheekada lama huraan waxaa inoo soo socda nin ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo isagu tiriyey suugaan kala duwan oo uu kula hadlayo ummadda soomaaliyeed balse sheekada aynu ku horreyno marka hore
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini-aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta labaatanaad ee sheekada lama huraan
arday waan ku salaamay
haye maxaa ku helay oo aad sidaan ugu soo daasho oo aad soo qabatay daal baan u dhimanayaa horta bal koob shaaha oo deg dega ila soo gaara qobshaha jeedana ii keen hadday tahay ukeena u keena ardoy miyaadan ogeyn haa in beelaha dariskeenna ahi Hee.
ay abaare aad u xuri ka dhaceen oo dadkii iyo dunyadiiba ay xaggeenna u soo jabeen waan ogahayoo waa tii shirkeennii shalay iyo daraadba lagaga hadlay oo aynu kaga wada hadalnay wallaahi taasi waa hawl culus iyo dhib soo korortay maxaa kale waxaan ka baqayaa inay dhibaato xagga ammaankaa taasi noo keento haye maxaa yeelay de tubcaano waxay ka mid tahay meelaha keliya ee hadda ay ku hareen biyihii iyo daaqsinkii waa run taasina waxay ku timid dadaalkii aannu horay u samaynay iyo fakerkii horay aan uga fakernay waa sidaas waayo ceelashii iyo balliyadiiba horay ayaannu u xirnay soomaad garan haye ma waa fideelaada.
kayd maya waa kaydkii aan horay u samaynay weeye waa sax wey waa seerooyinkii aan waa hore ka xirnay daaqsin kara waxaad moodaa tan maanta taaganba inaan ugu talagalnay sax weeye hase yeeshee He.
markii hore He.
waxaa ugu tala gasheen He.
tubcaanood oo keliya He.
ee tan maanta taagan He.
maxaa laga yeelayaa dadku waa walaalaheen ardoy dadku waa walaalaheen dee maanaga waxayna u baahan yihiin in la badbaadiyo ayaga iyo xoolahoodaba
waa sidee hase yeeshee ma laga yaabaa dee inay ina ku filaato ilaa markii hore inuu kuma jirin ee, go'aanka inuu kuma jirin talada inuu kuma jirin inay ina deeqdo ma laga yaabaa ardoy waxaan ku soo daalayba waa sidii aan qorshe ugu samayn lahayn dadkaas seerooyinka qaarna loo fasaxo iyaga qaarna ay innaga noo haraan balukaadi balukaadi ardoy ninkaas soo ordaya sooman caliyow maaha siduu u socdo u ordayaan garanayaa caadi maahana war buu noo sidaaya balukaadi walle waa isagii war madacadiyow
ardo ardo He.
shaay rinjo an badan ha isii bigeeka allow yaaba jara yaaba jara naashaa soo sii war madacadiyow madacadiyow madcaliyow maxaa kugu dhacay bal noo sheeg bal maxaa ku Bal noo waran.
warkanna sii gooblow ana salaama ka deerayo indhoobba hataa walmaka aragahoyo geeka wala jaree haye Ha, yaaba jara geeka hagee maxaa jira
balkii habahey dhudhun iyo muska deeray lama todobaad jari He.
yamay baanka seeday lanko meelka kooya aan an ogayno oo loodiska dhex daajiyaw haye waa dhib weyn waa dhib weyn haye madaana isari koy kuraabna waaba dagaal galambaha iin qaaday ha kuraanaday ha isku kutari haye Haye.
kadibna maxaa dhacay
wuuba hadlila ayaari waa hadlila ayaari وهل
wad wad wad مدعليو maxaa ka dib la dhacay wad nimankii miyaa dagaasheen Ma- madax isla gasheen mati alan a- aranti deerti ini galan inaskaseenna Haa.
yaha kuroonaday Aye, ma sax.
isaray mad aliyow waqti dhow dagaal makiinka damboyne hata galan anqaadoy haa ha kuroonaday ha kutabay usoo wiliba beerta ka dhahaay loodi si wanaagsan baad yeeshay, si wanaagsan madcaliow si wanaagsan baad yeesha waxaan ku weydiiyey lo'du ma tii reer tubcaanoodba mase waa mid meel kale ka timi loodi tubcaana saasman dhagadaas reer tubcaana dhaqankaas ma la yaaqay haddaa yaa leh meel koraku koena hanuga boornaay tiilooda meel bus eh martiya ka aalay meela ka daaji hadda may bal isku faday
ayaa may waa bal kuwa isku roob loo faday may sheegaysay.
bal isku faday Ee.
walaagi arrintaas lakuweelo fadi sababto ee khasaarada usisheeni baan dhawayna
waxay aniga ila tahay Ah, oo nuur iyo odayaal kale oo deegaanka ah adigu aad ka tirsan tahay Ah.
ayaanu uda loo dirayaa waa sidaas weeye odayaashaasna waxaa lagu dhaqmayaa xeerka deegaanadu ay ku dhaqmaan oo ka dhexeeya ayaa lagu dhaqmayaa wax mushkiladanano ma leh waa dhibaatada ay keeneen dadka soo barakacay iyo xoolahooda ma fahamte oo- ma fahamte oo- mar caliyow horta looda eedan haashanaay tay beertana beeryar ma ee ilaa ooka haddii baka bariida Ee.
ini walwiin deersiyaaso taawiya Aawe, mar caliyow yaa mar caliyow deegaanadaas waxaa naga dhexeeya iskaashi Iyo xagga daaqsinaa naga dhaqanka ah dhexeeya.
iyo gargaarka marka waxaan rajaynayaa inaan dhibkaanu oo kale mar dambe dib u dhici doonin Ilaahay adna hadda inay- nin odayaa tahay dulqaad baa lagaaga baahan yahay nacam isku dulqaada laakiin khasaaradaada la hisaab bal oo lama todobaad jari oo fashaqe oo hatilay meelaha odayaasha bahay war ka keenaya waa laga wada hadlayaa nakeen hadda nabada laa ku yeelo nabada waa laga waa laga meeshaaga shaqeeyaa maya mayse qorto sahanka badeedi aad ee ma adiga saasaa rabtaa maxaa ku daaday Adiga- nabadeey nabadeey nabadeey shoobay igu salaan
assalaamu calaykum ow nuur bal goorran xaggee baad saaka jarmaada u ta wacalaykum asalaam waraxmatullaahi war war ma jigra waa jikre jigra jigra oday jarmaada waa lagu ogaay waxaan u socdaa saaka bal inaan soo arko dadka abaartu ay soo kicisay oo deegaanka tubcaana beriyahan ku soo aroray niyow inaad war ka haysiin kala moogiya een iyo sidii wax loogu qaban lahaa wixii aanu kari karnoonu ka rabnay inaan wax u qabanno bal oo ow nuur tubcaano iyadaaba dhibkeedii iska haystaaye haddii ay tagno u raacdo Hee.
soo afka dhulka gashan mayso annagaaba taayada la baaxa degayno culays kalaad soo saartee warniyaw jikri nin weyn baa tahay sidaasa dhihin soomaalidu waxay ku mahmahdaa abaaro bahaase eeba daran marka abaarta ilaah baa keenay haddii alla yidhaahdana waa laga baxayaa waxaase ka daran een ceebta ay ka tegayso marka waa in la adkaystaa oo qof walbaa wuxuu uu kori karo uu bixiyaa horta waa runtaayoo abaarta ilaahay baa keenay haye midse ma ku fakerta awnuurow ha- wa- mid- inay inay jiraan He.
xoolo fara badan He.
oo ku soo qamaamay seerooyinkii aan horay ugu talagalnay Haye.
markii ayna qabsato daaqsin xumo in loo baxsado in hadda xoolo badan xoolo badan la geliyey oo beero tacabkoodii uu soo go'i lahaa hadda cagta la mariyey
warniyow jikra horta taasi waa garasho xumo waana midda aan u socdaa in wax laga qabto Dada- dagaal maaha waxaanse qorshaynayaa meel daaqsimo ah oo aan awal ku talagalnay haddii ilaaha yidhahdo midda kale awnuurow haye waa tii aan ku qaday qaybtii hore ee wakiilada haye waadna og Wakiil tahay beel, wakiil tii beel.
tii maamulka Eh,
degmadana Eh.
adiga iyo odayaal kale Mhm.
inaad ku dheggan tihiin oo diidan tihiin in la ii dhiibo horta maxaa aniga la iga damcay Sida- maxaa la igu talagalay maxaa la igu qorsheeyey ilaahay amarkiis warnimayahow war jigrow horta mar walba wax aan wakhtigooda la joogin ayaad soo hormarisaayoo balaayaad u degdejinaysaa warniyow waxaan kuu sheegayaa howlaha maamulka deegaanka wuxuu la sanqaadayaa midda guud ee dowladda markii dalka si fiican uu u saldhigto ayay waxaasoo dhani iman doonaan ee ha degdeginiyo oo inta ka horraysa ma sidaan hada ahaadaad leedahay oo ma maamul la'aantan iyo dableyda kan jidadka taagan oo dadka furanaysa iyo xoolaha kan iska daaqaya beeraha ay dadku tabceen ma sidaasaad aw nuur leedahay oo aad ku talinaysaa maalin walba ma waxbaad nagu hogaaminaysaa jigre warma maamul la'aantaa masaajid joogo jigre ay dhegeyso jigre cadcadkaaga xoog baalisan male deegaankan waxaad og tahay tubcaana muddo lix iyo toban sana hooleedha inay soo wadatay oo ay soo wadatayoo tan iyo tii laga qaxay deegaanka waataan halkan joognay ilamana aha wax dhib ah inay isku hayaan dadka deegaanka tubcaano wixii mushkiladda ee dhexdeena yimaadana waxaannu ku xallin doonnaa haddii ilaah yidhahdo oo aannu ku xallin jirnayna sidii xeerkeenna iyo kan islaamkaba ay qabaan marka soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal bil qaday beri kuma dari weyda jigrow marka wax yar baa inoo haray niyo wax yar baa inoo haray marka u kaadi jigrow balaayo aanoo horseedin anigu awnuurow waxaan diidayaa Hee, oo aan ka hortegayaa hee, in aniga dushayda dad kale lagu soo magacaabo haye, oo hadda hadalkaasoo aniga waa iga afeer haye, waa iga hordhac haye.
waa iga afeer arrintaas hadeerba ha laga fikero ha laga fiirsado hadeerba hadhow hadhowba layma sheegin yaa la odhan warniyo jigrow waxaan ku leeyahay middaasna waa mid aan dadka deegaanka iyo maamulka dalka yimaad sorry warniyo jigrow waxaan ku leeyahay middaasna waa mid aan dadka deegaanka iyo maamulkii dalka yimaad ugula simannahay inta ka horaysana sidii aan wax ku maamuli jirnay oo aan ku wax wada jirnay baanu wax ku wadanaynaa haddii ilaah yidhahdo
midda kale Hee, kuwii aad u ololayseen inay inay wakiillo ka dhigtaan hee, aawaye Haye.
xaggee bay ka baxeen haye.
maxay qabteen Aaw- waxa hal mar ah xitaa ma milicsadeen meeshii ay ka soo jeedeen iyo deegaanka ay Ay, ka ma taqaanaa yi- soo ay ka qaadka yimaadeen ma garan Haye.
maalin walba Haye.
meel cusub bay fadhiisanayaan haye, maxaad qabtiin hal maalin oo keliya Haye.
ma ay dhihin tubcaan khilaaf iyo khilaaf aan dhammaanayn iyo iyo been bay ka me- ka beec mushtaraan oo gidaarada la fadhiyaan maxay qabteen waa dinkii wakiilada ka dhigayeen warniyow maxay u qabteen tubcaan warniyow ma ku dhegeyso.
soo laabteen warniyow dhegeyso war aniguba waan kula qabaa taas waxyaabaha qaarkood waa midda keliya ee aan kugu raacsanahay nacam balse jikrow hase ahaatee weli nooma dhammaanin tijaabadii marka ogoobo waxaa qasaba in lala xisaabtamayo haddii sidan ay dhaami waayaan
Kenya
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa een, nin gabayo ka tiriyey xaaladda dalka iyo dadkaba een, balse muddo dheer ku nool xeryaha qaxootigeena dhaab een, hadda waxaan idiin soo qabanayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo iyagu kasoo jawaabay su-aashii ahayd een, ama ku saabsanayd qaadka iyo wuxuu yahay ama haddii ay sheekooyinkaa soo mareen qaar ka mid ah ayaa nooga soo jawaabay qaarkood barnaamijka maanta ayaanu kusoo qaadanaynaa qaar kalena waxay ku bixi doonaan barnaamijyada kale ee idaacadda ergo bal qaar ka mid aan idiin soo qabto
saaxib waa bashiir maxamed cali xuseen oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay qaadka rabaa inaan ka sheekeeyo hadda ka hor ayaan naag guursadey naagtii markaan guursaday qaad baa cuni jiray nin dhalinyaraana ahay marka islaantii uga furay qaad maantaas kadibna ma cunin islaantii waa furay qaadka awgiisaan u furay lacag maalina tiri anoo xoogaada qaadka i gooyey lacag sii arnaalaa todoba sano dhacay waana furay dhameed waqti walaaha qaada qaadkasaasmaanta kadib marka naagta iga tagtay waan furay kadib waaba isku daayaba khasaaro dambe isii geysanaya khasaaro kan ii geystay iga qaadan gajiyaha saas
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya gabadulad geeraada kasoo hadla alaaba qardo erga waan salaamaya dhammaantiin iyo shaqaalayaasha ummadda soomaliya mexico jooga waan salaamayaa ergo axsibaa axsibaa dadka dhegeystayaasha u furnaydo ahayd qaadka ergo anu qaadka ma cuno laakiinse qaadku dhibaato u fara badan yahay fara badan fara badan fara badan ba umada ku hayaa soomaaliyeed waana waana geed waana geed baas oo dhib badan in iyo xawada ka sugnaa ilaahay waanu ka rajeynayaa aada buu dhib badan yahay ergo wuu dhib badan yahay geedkaasi dadka intu intu intuu waxu taraya male khasaaro qoys burbur dhaqaale burbur wax walba ku hayaa marka ergo waxaan codsanayaa inaa codsigayga ii gudbisaan ra'yigayguna waa intaa waa geed dhib badan boqolkiiba boqol aan loo dulqaadan karin qof qof ilaahay ka baqayana suu dhawaan karin dimcayga saaraha meesha ka dhacaya laadka dagaalka meesha ka socda yahaya buga qof ismaba ogaba meelba ku qalalaya haddii maanta lamaaya haddii kaleba wuu qalalanya ergo waadi salaamaya dhammaantiin idinkiyo bada dhexda ergeeda iskula jirta meesha assalaamu calaykum
wahagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa waraysi kale oo ku saabsan sida beeralaydu ay u samayn karaan biyo kayd ah si xiliyada abaarta ama webigu uu qalalo ay uga gaashaantaan in dalagyadu ay ka baaba'aan balse marka hore kusoo dhawaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo idin weydiinaya dhegaystayaasha kale haddii aad tihiin waaye su-aal ku saabsan xagee jacaylku ka yimid bal horta ila dhegaysta
alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqaalaha radio ergo dhammaantiina waan salaamayaa waa cabdisaqaal cabdullaahi oo kasoo hadlay magaalada buuholle waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina waad mahadsantihiin waxaan maanta waxaan jeclahay inaan kaa qayb qaato barnaamij khaas ah in muddo ah waxaan waday oo aan qorayay boog ku saabsan jacaylka ayaan qorayay boogaasi hadda dhamaystirkiisa ayaa dhiman marka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo dhegeystayaasha radio ergo hal su-aal ah halkaas su-aal oo ah bal jacaylku meesha u asal ahaan bal asalkiisa waxaa la yidhaahdaa wuxuu kasoo jeedaa oo oo lagu abuuray beeraha jannada laakiin taas weli wax xaqiiqa looma hayo marka waxaan jeclaan lahaa dadku bal in su-aashaas ay isweydiiyaan maadaama aniga ay muhiimad gaar ah ay ay i leedahay jacaylku asal ahaan halka lagu abuuray ma beeraha jannada mise waxaan waxaan jeclahay dhageyso kastaa sida ay la tahay inuu markaasi uu uga qayb qaato lambarkaas waxaan filayaa marka inaad wada dhegaysateen marka su-aasha dhegaystayaasha ayay u taalaa si marka su-aashan aad uga soo jawaabto nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban fariin cod ah iyo mid qoraal ah waa duubi kartaa wadaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda ergo waxaa iyaguna jira dhegeystayaal kale oo naga soo dalbaday inaan usoo dayno heeso balse waan qayb qaybinaynaa maanta qayb baan soo deynaynaa maalmaha kalena qayb haddii alla idmo hadda waxaan idiin soo qabanayaa codka dhegeysta dalbanaya hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan allahu naxariistee fanaanadii xaliime cumar khaliif mogool iyo salaad derbi waa heesta dalmarow inta aana heesta soo daynin marka hore codka dhegeystaha heestana codsanaya aan wada dhegeysano alow asalaamu calaykum radio edgo waa magacayga oo basiir axmed cabdi oo kumaadhee bashistanka waxaan kala hadlayaa deegaanka adaalo oo ku yaala dowlaadka magaalada codguula una jira kow iyo toban kilomitr waxaan ka doonayaa inaad isoo daysaan hees baan isinka codsaday heesta ay ku wada luqeeyeen salaad derbi iyo xalimo khaliif oor magool oo halka uu leehay salaaderdi kaalay deeqa kaalay qadaanku danseega halka iyadana ay ka leedahay maxaan kula dadaalaa dalmarow dantada ku ciishe
الديان ديق خوي ديقه كاليت المركالي واركلم الدبولي وحي كدار يشك
نعفكي دليا درس عدل النبطه تعدادي قواري
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo
axmed maxamed maxamuud wuxuu saddexdaasi magac la wadaagaa madaxweynihii hore ee somalilan dadka qaxootiga ku noolna waxay ugu dareen silaaniyo maadaama ay isku magac yihiin siduu asagu sheegayo een wariyaha radio ergo axmed cabdulaahi jaamac ayaa kula kulmay xeryaha qaxootiga dhadhaab islamarkaana wuxuu ka waraystay sababta magacan waxyaabo kala duwan gaar ahaana gabayo uu ka tiriyey een xaaladda ummadda soomaaliyeed iyo weliba sida ay dadku weli een ay dib u dhis iyo weliba dowladnimo u gaari lahaayeen aysan haynin iyo waxyaabo kale dhegeysi wacan ani waxaa la yihahdaa axmed xamed axmuud waxaa ku magac dheera silaanyo macnii waxaa i baxiyey qaxootiga de soomaaliduna aska magacyo badanta kuwo kalena waa jiraan oo gaara axmed haddaan kula kaftan waa dadka waxay ugu yeedhan abwaan siilaanyo marka waxaad afarta magac ka wada socotaan madaxweynihi hore ee somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo axmed maxamed maxamuud siilaanyo tin sidee ku dhacday arrintaas waxaa ku dhacay dee casba maogtahay inkastoo iiga wen yahay maogtahay saddex oday buu soo maray maogtahay marka anna dee waa ka yarahay laakiin saddex magaaba waa waa ka simana ha marka bulshada xagdheer waxay ugu dareen abwaan siilaanyo ninkaadna waa madaxweyne siilaanyo waa gartay waa gartay aad baan u gartay waad mahadsan tahay waxaa tahay nin abwaana oo gabayo badan iyo maansooyin iyo sugaan noocyo badan la tiriyey sugaanta oo inta badan waxay u badan tahay wadani iyo maaragtay dhacdooyin dhaca inta badan oo aad ku cabirtid marka bal iigu bilow maansooyinka gabayadaada maxaa ka mid a qisooyinkoodas maxay ahaayeen horta niyow waa mahadsan tahay saan ku sheegaba anigu horta gabayadu inta badan waa qiiro aad iyo aad calxumo qofka horta wax garanaya oo soomaaliya say ahaan jirtay iyo say hadda taan tahay dad dadku siduu ahaan jiray iyo haad siduu ku yahay muuqaalka aragiyo maqalka u ka roon qof kasta macni ama wadaniid ku jidho ama soo joogo waddanka soomaaliya siduu ahaan jiray wuxuu ka calxumaado yah yuu horta arkay marka maasooyinku inta badan waxay ku saabsan yihiin caalxumo aan ka caalxumooda macnay dhibaatada annaga dhulkana soo burwaaqada u yahay iyo dhibaatada haddan haysatay tahay yaa iyo aabala waxaan ku karan baano horta bulshada bal maskaxdooda yaa waxbaa gale oo xumaan iyo qabyaalad iyo qax iyo foolxumaa gashee bal bal geli bal maasooyinka wadaniyadda bal dad dhib xasuusa u yeesheen marka saas ayuu kalifay inaan maasooyinkan tiriyo marka midii ugu horreysa waxay ahayd maase la yihahdo soomaaliya kala maqan marka waa dhaliil
waxay ahayd soomaaliya horta soomaaliya cayna ma mudna amaana ma mudna laakiinse waxay leedahay wax la yidhaha dhaliil waxay ahayd anoo soomaali guud ah markaas shaksiyintayda ahaa xiliyadu lix saac habeenimo la joogo yaan su-aal isweydiiyey su-aasha waxay ahayd shalay yaan kasoo carray hogaamiye kaxoodyo ama dagaaloogayaal maanta yaa usoo gallay kuwo ka daran waa kuud ka guur oo qanjoo guur waxay cali gabay ugu dhaliyey bay ahayd waxaan joogay kaamka xagreer waxaa kale oo isweydiiyey soomaaliya labaatan jirkii waa corneyl labiiyo toban jirkiina waa military labiiyo toban jir gurigooda haddii looga tago inteeba maanta wax kaa leeyaha waa wax badan yah marka asagoo kalashkoof loo dhiibay ka waran labiiyo toban jir kalashkoof loo dhiibay oo loo yidhi ciidanka xog gata wuxuu qambaynaya male waxyaalihii ugu dhaliyay bay ka mid ahayd midda kale soomaaliya su-aal baan weydiiyey su-aashu waxay ahayd xidigaha miyaa la kala yaqaanaa ee dhammaantood maya haddii kala rab loo yeela ka warrama baluug jaalla cagaar guduud laga dhigo waa la kala garan yah marka waxaan idhi ahay annaga soomaali haddaan nahay xidiguhu siday isugu egyihiin ayaan isugu ekayn laakiinse beesha caalamka ayaa kala ranoo yeela kala ro geed dushood baan ku hoynaa sida daanyeerkii haddana waxaan ahay dembiiliyaal marka soomaaliya kala maqan horta taasaa igu keentay kala maqan kala maqan xidigo kooxaha way kala riyeene kaftan iyo ciyaar laga tegiyo kooshiga hore eh kursi ma lahna xaafiis yaroo koobi noo qora kudka guuray maantana qanjaa kaabigii degay ummadiyaa kaskeediya caqliga kaydka laga qaaday ummadiyaa karaamada cilmiga laga hajiijeeyey ummadiyaa koriga hoosantiin oo la karantiilay ummadiyaa korowga haddana kiiska lagu haysto ummadiyaa kalsooni luntoyo aad u kululaatay ummadiyaa kaniiniga cuntoha kooxa kala raacay ummadiyaa kuwadiya u kacay kuuba iyo ruushka ummadiyaa xorriyaddii aan kaminkowdu luuliyo ummadiyaa kacaankii rido kaynta lagu laayey ummadiyaa xabado kiimikiya kaara halakeeyey ummadiyaa kuruusiya nugeer keeb ka wada haysta ummadiyaa kamiya inay siyaad koobka laga qaaday ummadiyaa kulyoom reere kale kooramka u buuxsha ummadiyaa korneyl feega iyo kuriga loo daayey ummadiyaa kufsada inaamaha iyo hooyo kici weeday ummadiyaa kanaacayd krey koorsado u aaday ummadiyaa kasbaday inuu amxaarkeena madaxdooda kala maqan xidigo koox ahaa way kala rayeene kaftan iyo ciyaar laga tegiyo kooshiga hore eh kursi malan xafiis yaro koobe noo qora kudka gure maantana qancaa kaadigii degey ummad yaa kibaandhaha lahaynoo kenya wada joogta ummad yaa kadeedeen haddana kaamka lagu ooday ummad yaa kambaaliyo cuntada keer u kala doonta ummad yaa keliyaha lagala baxay korinta moodaysa ummad yaa kariisuhu watoo kolayga loo haysto ummad yaa kambaniyaal shirkada kaashka laga siistay ummad yaa kalluunka shamaag lagu kaxaynayo ummad yaa warshado kaydiyo koronto loo yeelay capton dad yuho lagu qasha oo la karinayo waa capton macnigi waa dareysan tahay waa koonfur africo marka maalin kasta kusii yaacaya lix baa ladilay toddoba ladilay sideed baa ladilay sagaal baa ladilay soddon baa ladilay waan kusii socdaan marka waa waa koonfur africa capton kala maqan kala maqan baliyaa marka masalan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow ha yeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada khabiir maxamed xasan oo isagu ah beeraha iyo weliba xoolaha ayaa waxa uu beeralayda kula talinayaa in ay samaystaan biyo kayd ah xilliga abaaraha si ay uga badbaadaan in dalagyadu ka baaba-aan khabiirka oo jooga magaalada hargeysa oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey bal sidee beeralaydu ay kayd biyood ama ka hortag ay u sameyn karaan si dalagyadu aysan uga baabi-in wuxuuna yidhi dalagyada xilliga roobka xooggale u da-ayo beeralaydu way garanayaan iyada looma sheegayo xilliga uu hoos u dhaco roobku abaaruhuna ay soo dhow yihiin marka roobka ama hagaag uu daayo roobka yar uu daayo ee dayrta waxaa loo farsamayn karaa baasha masagada la yiraahdo ama hadhuurka iyo dhulka oo lagu beero digiraha digirta marka looma beerayo layn laynkii waxaa loo beerayaa dhulka in la cabeeyo cabeynta waxa weeye geedihii haruurka marka saa loo safo iyaga oo la kala horreysiiyo fogaantii la isu jirsiinayo labada geed labada layn intay isu jirayeen inta kale digir baa lagu cabaynaya waayo digirta iyo haruurka labadaba biyaha yar un ku baxaan maxaa dhulkao dhan digir looga dhigayaa marka la harameeyo ama la falo oo cawska laga qaado ilaa uma baahna dhirtu markay baxayso iyagoo caws uma baahna waayo biyuhu kala wadaagaya nafaqadu la wadaagaya marka cawskii laga falo ama la harameeyo qofba sida ugu yaqaanaa dhulkaa isaga digir unbaa laga wada buuxinaya gabigiisa dhulkao dhan bayaa la aragba taa waxay ka anfacaysaa dhulka cadceedii ku dhici lahayd ama qoraxdii ee biyaha faraha badan ka qaadi lahayd way ka dhimaysaa ninkii beerleyla halkaa roobkii yaraa ee da-ayna dhulku ugu kaydsamaya fal labaad ama harameyn labaadna caws dambe dhulkii kama soo baxayo oo digirti baa wada qarinaysa dhanka kale digirtu waa cunno la cuno iyada haruurkiina waa cunno labadiiba way isqabanayaan ta saddexaad digirtu dhulka nafaqadii ka baxday ugu celinaysaa marka taa iyada ah xilliga abaarta qofku wuu beegan karaa wuxuu kaloo samayn karaa xilliyada abaarta ay kusoo beeganto dhulkii weynaa uu beeran jiray wuu yaraynayaa kayd biyoodkiisu ku xisaabtamaya wuxuu samaynayaa marka maxaa u bixi kara kaydkii biyaha ayuu ku yaryaraynayaa taasuu sameynaya ninka beerlayga markuu yaryarayo kaydkii biyaha ahaa xilligee buu waraabin marka goormaa beertii biyaha la siinayaa xilliga abaarta markay tahay oo roob aanu da-ayn biyihiina yar yihiin wax ma beeran kartaa waha waad beeran kartaa waxaa laga yaabaa dad qaar markaysaa idaacad u dhagaysta inaad yaabaan dhulalkan lama degaanka ah hadda dhulkan sacuudiga oo kale iyo dhulkan yahuudda ay degan tahay waa lama degaan annaga ka ayaga dhul baroo qaadan taagannahayba xilligee la waraabin marka biyihii yaraana sidee loo baakaaminaya ama loo dhaqaalaynaya wuxuu beerleydii samaynayaa dhulkii buu diyaarinayaa xilliga qaboodaha ah gelinka dambe salaada casir kadib ayuu dhulkii beeranayaa biyihiibuu waysada ku waraabinaya buqcad yar oo isaga uu maamuli karo ayuu gacantiisa ku maamulaya marka wuxuu doono ka beeran ha noqoto yaanyadii ama tamaandadii ha noqoto wixii kaloo khudooda ku beeran lahaa xitaa hadday tahay haruurkii ama arabakidii gelaydii cuni lahaa iyo masagadii inta ha ku beerto digiriisa ha ku beerto gacanta ha ku waraabiyo wax yaraantu wax yaroo usoo baxayo waxay dhaamaan wax la-aanta abaar baa jirta waxba iima baxayaan taa ma noqonayso waayo xagla laaban xoola kuma yimaadaan ninka beeraleyda hadduu gacmaha isku laab waxba uma shaqaynaya waa kii xololeydoo kale xoolaha dhaqanayo kale kaydkii biyaha uu samaystay ama dhulkii uu qotay biyada inuu waayo laga yaabe booyad biyaha uu kusoo shubtay baabuurka biyaha u keena konton foos halka loogu shubay gelinka dambe ama bacdal cashar galabtii buu qaadi rugcadii buu waraabin waa barwaraab buu samaynaya barwaraab bartii unbuu radin oo biyaha ka dharjinaya bartaa markay dharagto gelinka dambe habeenkiibaa ku xiga waagiibaa baryaya intaasoo saacadoodta ugu dhawaan ugu dhawaan labaatan saacadood oo biyo ah ayuu geedka haysanaya waase waxay la dhigan tahay marka isagoo geedka guugii ku jiroo kale halkaa geedka markuu ugu baxaya waxba usoo go-aya waxa keliya oo markaan dhibaato ku noqonayo waxay noqonaysaa maadaama keligii dhul cagaaran uu haysto cayaankii oo dhan baa kusoo jabaya marka wuxuu samaynaya isku dhaf geed keliya ma beeraya dhowr nooci buu isku dhafaya geeda isku dhafan si cayaanka aan uga wada dhamayn ilaa cayaanka markaa meesha ka jira ama ku badan degaankaas waxaa laga yaabaa nooca geedaha kamid a inuu jecel yahay laakiin wixii markay isku dhafmaan uma cuni karo siduu u cuni lahaa ila geeduhu markay baxayaan udgoon ama waxa kasoo baxaya udug kala duwan oo qaarkood cayaanku ay eryaan marka wax badanna ma beerayo ilaa dhulkii awood uma hayo biyana uma hayo in yaroo ku filan oo guriga ku dhow ayuu samaysanaya taladaana waxaan siin lahaa beeralayda inayna wixiina ka go-in ay habkiina u samaystaan insha allah qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray dhegaystayaal kusoo dhowaada iminkana heesta ugu dambaysa ee barnaamijka maanta aan ugu talagalay inaan kusoo xidho waxaa ku luuqeynaya fanaanka axmed zaki dhegaysi wacan
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii